Dadka badmaaxiinta ah ee ka kalluumaysta xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa gunta hoose ee badda ka soo saara noocyo kala duwan oo kalluunka ah, kuwaas oo qaarkood loo dhoofiyo dalka dibadiisa. Nooca kalluunka loo yaqaan "naasoolaha", oo laga helo xeebaha gobolka Jubbada Hoose, ayna dadka quusayaasha ka soo qabtaan gunta hoose ee badda, inta badanna aan laga isticmaalin dalka ayaa loo dhoofiyaa dalka dibadiisa. Kiiladiisuna waxa ay gobolka Jubbada Hoose ka joogtaa boqol iyo shan doolar. Sidoo kale, nooca kalluunka ee loo yaqaan "Birimo" ayaa ka mid ah kalluunka loo dhoofiyo dalka dibadiisa, waxaana kiiladiisa ay joogtaa qiimo dhan boqol toban iyo shan doolar. Axmed, oo ka mid ah badmaaxayaasha ka soo kalluumaysta xeebaha gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan jasiiradda Kooyame iyo jasiiradaha kale, ayaa sheegay in kalluunka ay ka iibsadaan shirkado ka dhisan magaalada Kismaayo, kadibna loo sii qaado magaalada Muqdisho, halkaas oo looga dhoofiyo waddamada Carabta.
Waxaan ka shaqaynaa badda, waxaan nahay quusayaal boonbale. Kulley dadka badleyda reer xeebeedkii boonbalaha aad bay u yaqaanaan, wayna garanayaan marka la sheego. Amba haamo iyo dhabar iyo boon kale waa ku quusnaa, habeenkii waa la areeyaa. marka lagu shaqo tagaayo hadda doonyaha shaqada yaa roomaha baddu waa caari naqaska oskijiinta haanta ku jirtay sheegtaa tanna maxay sheegtaa mitirka qofku markuu quuso oo quusaagu quuso mitirka biyaha afartan soddon shan iyo soddon afartan iyo shan intaasaa qofka biniaadanka ayaa loogu talagalay ka badan haddii uu qofku quuso neerf iyo waxbaa ku dhacaya kan waxaa la yidhahdaa naasoole subibaxar waa la yidhahdaa cidro waa la yidhahdaa maango waa la yidhahdaa naasoole waa la yidhahdaa saddexdii saxaba afartii saxabaa kiilaa kiiluhu qaali maa hadda waa boqol iyo shan doolar waaye halkiisa kiilo boqol iyo shan doolar waaye waxaa ku gata shirkado kismaayo degan waxay u geeyaan dibadaha baa loo qaadaa diyaarada lagu qaadaa muqdisho la geeyaa muqdisho ka dhoofa kolley carabaha loo qaadaa amba hong kong baa la geeyaa oo kale dabcan xagga waddamada barafleyda oo kale loo cunaa dawo ahaan noocan oo la tumay oo budan laga dhigay oo kale oo shaha lagu darsado kismaayo waa laga dheelaa deeqoo baa gadaa celinley baa lagu gadaa kolley odayaasha reer kismaayo way yaqaanaan laakiin dhallinyarta aad oo ma isticmaalaan kalabti waxaa la yidhahdaa berimaa la yidhahdaa sunfishna waa la yidhahdaa waa qaali iska lafti kiilihiisu waxaa weeye boqol iyo shan iyo toban doolar wujubada hoose ka jooga kiilihiisa waxaa noqda suu aitinkiisu u kala fiican yahay toban way noqotaa labayo toban way noqotaa sagaal way noqotaa sideed way noqotaa hadda kanoo kale markuu yahay toddoba xaba siddeed xabaa ka noqda noocan markuu yahay labayo toban xabaa ka noqota boqol iyo shan iyo toban doolar baa kiilihiisu yaa la siiya xeebaha dalkeena ayaa laga helaa kheyraad tiro badan oo ay ka mid yihiin noocyada kalluunka ee aan soo sheegnay iyo noocyo kale oo kalluun ah kuwaasoo qaarkood dalka laga isticmaalo qaarka kalena loo dhoofiyo dalka dibadiisa